waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal fariin kale oo gaara aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaaye lagula jiro kooxda nabaddiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican uu marayaa ee waa dagaal waa dadnimadii iyo xuriyaddii iyo dhowristii daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka soomaaliya oo dhan ay ugu jiraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male maanta in shacabka muxuu ahaay nimankaa nabaddiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenahna waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaay nimankaa nabaddiidka ah ay ka talinayaan dadkeenna si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xoreyno nimankaa si aan u gaari karno oo aan ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka nimankaasi waa sidaas fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka soomaaliyed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyigelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi khaldan ayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meeshu uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaan ay afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oona ognahayn dadka soomaaliyeed inaanay shabaab ka mid ahayn ay ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisi ahayn dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada ka fogaada shabaab aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi